waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s dhibccom dhibicu xariijin soomaali horta asalaamu calaykum walaalkay barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada magaciisuna waa somali youth movement niyow saa og tahayba dhalinyarada meel walba ku dhibaateysan tahay khaasatan magaalada melbourne dhalinyaron dhalinyaray fahamtaa markaan la fariistay akhyaartii barnaamijkani kala soo qayb qaatay oo dhan oo aynu arrinkii wada falaqeynay waxaa noo soo baxday dhalinyaradena halkan ku nool inay la-yihiin qof ay la hadlaan oo dhibaatada haysata dareema marka muhiimadda noogu weyn oo nagu kaliftay inaynu sameyno barnaamijkan iyo groupkan taaba ugu weyn walaal waa gartay marka baahida aad ka sheekeynayso dhalinyarada melbourne ama australia degan ay qabto maxaa ugu waaweyn walaal horta baahida waxaa ugu weyn qofkii dhalinyarada ahaa markuu xoogaha dhalinyaranimo u galo oo maaragtay hadda magaaladan aynu joogno drugs baa ka jira waxaa ka jira ilmihiiyo maxkamad leh oo aana waalid la soconin isagoo ka qarinayo waalidkii dhalinyaradii iyo waalidkii isdhalayba xoogaha communicationkooda inuu sii halaabayo aragtaa oona hooyadii ogeen cunuga wuxuu ku sugan yahay cunugana uusa daynaynin inuu la sheergareeyo waalidkii waxaa jirto dhowr inamo ama dhowr gabdhood ama dhowr wiilal oo iyagana sidoo kale xabsi ama wax ka soo baxay communitigiina ayna aqbalaynin oo qof waliba inuu la socdo cunuga uu diidayo marka taabaa ka mida walaal waa gartay xarbi adiguna barnaamijkaana ka mid tahay bal adiguna doorkaaga nooga war barnaamijkan marka hore waxaan ula imaaday saaxiibkeen nooha oo fikirka noo keenay marka noola yimidna waxaan dhanani oo anaga waa naga dhex guuxiisay laakiin markaan adaa ficilka noo noo soo bandhigay barnaamijka sidii aan kugu qayb qaadanay barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay si aan uga hortegi lahayn dhalinyarada soomaalida xabsiyada ku jira kuwa daraagiska ku biiraaya iyo kuwa falalka argagixisadanimada loo adeegsanayo marka si arrintaasi aan u qabano waxaan qabanaynaa caawa barnaamij ku saabsan si aan uga falanqeyno dhalinyarada magaalada melbourne aan iskugu keeno sidii aan xiriirka waalidiinta iyo dhalinyarada aan u wanaajin lahaynna aan ku dadaalno waa gartay mooxa xiriirka waalidiinta iyo dhallinyaradoo kale sideed ku tala jirtaan inaad wax uga qabataan walaal cunugii ma fahmayo qof weyn isku luqad madda ma fahmayaan nin yar nin yar unbaa ka adagoo wax u sheegi kara oo maaragtay attraction ku samayn kara oo soo jiidan kara walaal hawshan cunugan hadduu helo qofuu la communicate garayo arrinkiina la fahmaya oo waddadii tusinaya o dhahaya warniyo ama isaan yara haboon tahay ama isaan haboon tahay u qaadanayo qof walaalkiiyo isku da ay yihiin ama isku mabda ama isku mowqif ay yihiin laakiin dhinaca fiican usoo jiidanaya yaynu ku bilaabeyna hooyooyinka qaar waxaad umalaysaa saaxiib inay hawsha qarinayaan oo cunugiyo xabsi ku jiro yay kuleeyihiin overseas buu aaday mise holiday buu ku jiraa inta intay noo timaado nala weydiin lahayd meeshan wax ka bilaabi lahayn qaabkaynu wax u qaban lahayn cunugaa qaabkaynu magaranaysayo qalbigiisa u hanan lahayn hooyooyinka iyaguna la shaqeeya la-aantood waxba ma qaban karno iyagii haddayna noo soo gudbinin dhibaatada haysata oo aynan dhihin war hebel holiday ma jira ee xabsi buu ku jiraa xabsigii baynu ugu tegi lahayn waynu kusoo booqan lahayn marka lasoo daynayo plan baynu u samayn lahayn oo aynu leenahay niyo ilaahay mar hadduu kaasoo saaray dib dambe inaadan ugu laabanin bal horta agaaraha yaga yaana lagaa waayin ma garanaysaa saturday plan u sameyno friday plan u sameyno wixii tartarteed ma garanaysaa uga soo saarno sidaa weeye jadwalka noo degsan walaal waa gartay xarbi koleyba waa waa dhaqan bulshadu leedahay in matalan ceebta qoyska ama wiil ama gamar ama dhibkii reerka ka jira hoos loo qariyo taasoo laga yaaba inay dhibaato guud ahaan bulshada u keento dhaqamada noocaasoo kalea dhalinyaro ahaan maxaad is leedihiin waa laga bedeli karaa sideese ku talagelsantihin wax uga bedeshaan niyo horta hore haddii maamada ama aabaha wiilkiisa xaaladda dhibaatada ku sugan yahay oo qarsado sida wiilkaas xaaladaas ugu baxi waa adkaanaysaa berina bartiyo kasii bilaaba markao jeel ka socda si arrintaasa u fududeeno waxaa ku dadaalaynaa in waalidiinta aan ka dhaadhicino in waxaan la qarinin aysa ceeb ahayn wiilka maskaxdiisa la qaldi karo oo wiilka qaldanen maantase aa wiilka wax u sheegi karna haddaana dhalinyaro oo barnaamijyo kale oo waxaan aan kaga bixi karno u abuuri karno teeda kale xasuna waxaa moodaa dhibaatada ugu badan in ay naga haysataa dhanka communitiga aanan ka haysan wax badan oo saaciidaad ah waa gartay mooxa arrintaas communitiga oo xarbi sheegay waxaa ugu maqaala in aada u dhaliilsan tihiin communitiyada ka jira magaaladan melbourne oo kuwo fara badana dhaliilihiina ugu waaweyn ku aadan communitiyada ka jira magaalada maxaa ka mid a horta waa runta xarbina dhowr mar arrinkan waa kala hadlay khaasatan dhalinyaro kaloo badanna waa kala hadlay oo arrinka u maleeyey yani arrin aan waxba laga qaban karin walaal ninkan soomaaliga ee communitiga matalo aniguu imatalaa magacaygiibuu wataa aniga madaxeebuuna wax ku yahay horta kow waddankan doorasho intii la galay nin lagu soo doortay weli maanu arag maanta haddii aada weydiisid staticska dhalinyarada ku xiran xabsiyada goormay meeqay gaarayaan kuuma sheegayo the little things a u baahan tahay war cunugan rehab buu u baahan yahay waxba kama gelin yacni waa garan la ahay maanta aniga maxamedka ahee kula hadlaya yaa i represent gareeya who is my community leader su-aalahaasoo idil qof ka jawaabaya ma la arko laakiin markaa ku dhaho walaal reer hebel communitygooda qoray baa layga geynayaa hadda kahor kaseero dhacday baan kaaga shee sheekeynaya markaa halkan imi warqad oo yar oo yacni caddayn dhanka dawladda baa loo baahday oo hawle iiga xirnaayeen nin baan u tegay magaciisana ma magacaabayo ninkii baan ku dhahniyo warqadaa baan rabaa warqadaa waxay igu qaadatay lix bilood oo dhalatay oo dhammaatay yaa jimco walbo laygu amaahinaya jimcada kale xafiiska aawacayna soomaali muusa joogin nin hindiya jooga xafiiskuna waa xafiis matala qaranka ummadda soomaaliyeed marka waxyaabahaas ii shuugaasoo badan baan ugu kalifay ilmahan haddii ay haysan lahaayeen community center wanaagsan oo ma garanaysaay ka warqaba iyaga oo dhegaysta cunugan yar markaad dhegaysatid yaa wax ka bedeli kartaa community inuusan halkan ka jirinna waan biliifsanahay laakiin taa waa ani ii gooniyo inta aniga igu hereersan baa ilag biliifsan mooyaane weli bulshadii umaana soo bandhigin waa gartaa xarbi community kama jirtuu leeyahay laakiin soomaalida qaar badan baa aaminsan communitiyadu inay tiradii ka bateen laakiin dabcan waxqabadkoodii baan muuqan baad ula jeedaan baylada ha magac kasta hala baxaan meel kasta ha ka soo baxaan dadka waxay aaminsan yihin inay jiraan marka anigana waxaan dhihi karaa waa kuwo ku dhisan qabiilo arrinta u taagan indhaha inaan iska saarna ma fiicno magaalada waa wada joognaa waa la wada socnaa hal iyo laba waa yar tahay community maanta soomaali wax u qabta ma jirtaa meel youth soomaalida iskugu imaato oo ay ka wada fadhiistaan sida ayaga ay iskugu yimaadaan ma jirtaa community barnaamij oo soo qaban qaabiya oo qabiil ka baqan magaalada waa wada deganaa waa la wada socnaa arrintaasi marka haddii aan ahay dhalinyara waxaan ka dhiidhinaa arrintaas waa gartay ma waxa dadka qaar baa isdhihi kara dhalinyaradan laftigooda qayb ka ah ururadan tirada badan oo laftigooda waxay rabaan in brofailkooda dhistaan oo garaankaas loo dagaalamo dowladda laga soo qaatay rabaan qeybtooda inay ka galaan marka maxay dadku u qaadan karaan inaysan taasi jirin oo ahayn waxa ayna motivate garaynaya horta walaal way iska caddahay annaga barnaamijkan aynu wadano lacag kumaana raadinaynin haddana kuma raadin doono mustaqbalka soo socdana kuma raadin doono muhiimaddaynu u ordeynano maahan community kale inaynu ka ag sameyno annaga warkeenu wuu cad yahay inta community ka jirta inaynu la fadhiisano oo dhahno war adiga soo community hebel m ma wadatid ha adigana soo ma wadatid ha waxaan idinka baryaynaa qof inuu u tanaasulo waayo communitiyo tiro badan hal xaba wax noo qabataa nooga wanaagsan iyaga marka election xalaala ay ku kala baxaan inta hadda haysataba oo soomaalida dhalinyarada waxay ku qanacsan yihiin iyo qofkay doonayaan inay doortaan doorashada xalaasha lagu kala baxo xamadeena nagu weyn nawataa walaal waa gartay xarbi dhalinyarada laftigeeda maxaa maaragtay garanti ka dhigaya inay dad iswata yihiin oo laftigooda qabiil uusan ku jirin oo shakhsiyaad kala aragti duwan aysan kala geynayn hadda ka hor dabcan magaalada waa ogtihiin oo hal waxaa laga qaban jiray tartan kubadda cagtaa labaa loo kala baxay marka laftigiinu inaad tihiin dad iswata ama iswadan doona sidee lagu aamini karaa horta hore fikirkan wuxuu ka yimid dad dhalinyaro ah waxaa isku imaada dad dhalinyaro ah inta ka maqan fikirkanna waxaan diyaar unahay hari habeeni inaan gaarsiino inta kale ee hore aada u sheegtay ee kale mabdaca ee hore magaalada iskugu khilaafan aan isku keenno marka barnaamijka ma ahan mid ku ekaan doono anaga oo keliya wuxuu u furan yahay qof kasta oo dhalinyaraha oo magaalada jooga barnaamijkan sida moha oo ii sheegay kuma ekaan doono dalka australia wuxuu noqon doonaa mid ku faafa dunida afarteeda dacal dhalinyarada meel kasta ay ka joogaan waa gartay moha barnaamijka caawa maxaad marka soo bandhigaysaan yaad u yeerteen sideesa hadaladiina iyo ajendayaasha aad wataan aada u rabtaan inaad dadka ugu qancisaan horta annaka waa iska simbol ajendaheenu qof walba u og yahay fundina ma dooneyno waxna ma dooneyno famena ma raadineyno saa ula socotid walaalkayo annaka qabyaaladeynu la dagaalamnaa groupkan maanta somaali youth movement s y marka lasoo gaabo loo yaqaanina qabiil ka maqani ma jiro annagana maa dhihin qabiil walboo soo gala annaka qabyaalad ahaan umaana soo gelinina dhalinyaro ahaan baynu usoo wada gelinay caawa waxaynu diiradda ku saari doonaa misconceptionka ka dhex taagan dhalinyarada iyo waalidka ilmahan sii dhumayo waxaanan dhaqan ulahayn caado ulahayn caadiga noqonaysa cunugii oo uncomfortable dareemaya markuu la joogo waalidka waalidkaynu doonaynaa inaynu u sheegno markay dhibaato qabsato inay nala soo xiriiraan cunugii si aynu ula fiirino wax inaynu ula qabanno cunugii markuu maxkamad leeyahay berri oo adiga asa garabkiisa taagnayn anigana aan garabkayga taagnayn isagii keliya oo maxkamadda taagay waa laga qurux badan yahay inagoo gebigeena wada soconnaa waa wanaagsanayd waxaa sheeko waxaa la igaga sheekeeyey gabar communitida la shaqaysay iga sheekeynaysay yar baa maxkamad lahaa iyadii baa loo yeeray waxaa la dhahay qofna lama socoto keligii baa jooga gabadhii baa wareysatay xaakimkii wuxuu leeyahay haddaa arko good parenting parentkiisoo ninkan la taagan ballana qaadaya inay cunugooda monitoring ku sameynayaan sentenceka waan ka khafiifinayaa cunugiina uu leeyahay may igu adkee familkayga intaa u sheegi lahaa marka waxyaabahaas oo dhan baynu hooyooyinkii aabooyinkii malaha ogeyn oona doonayna caawa inaynu ogeysiino dhaqanka kaleo aynu wax ulahayn oo caawa diiradda ku saari doonna waxaa weeye waxaan lagu leeyahay argagixiso argagax maanta markuu waddan kale ka dhaco annaga waa inaan simbati dareennaa oo u tacsiyeynaa laakiin maahan inay annaga sameynay inaynu iska dhigno oo victim ciyaarno waxaan waa wax annaga inaga sarreeya soomaaliya ma geysanin waxaan mar walbaba inay sawry apologigeenu uu noqdo mid ma garanaysaye qasab nagu ah haa iyadana waynu ka hadlaynaa hadduu ilaahay nafta noo daaya caawa waa gartay xarbi marka laga reebo madaxda commuunitiyada magaalada ka jirto aada dhaliisheen oo aada aaminsantihin inaysan hawshii la rabay qabanayn jaaliyadda guud ahaanteed ma jiraan dhaliilo kale o aada usoo jeedinaysaan ama talooyin aad usoo jeedinaysaan dhalinyar ahaan waxaan ugu talinaa jaaliyadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay ka joogaan dalkan australia inay u midoobaan howshan ay kusoo biiraan ururka dhalinyarada s y m somaly youth movement aragtidooda ka dhiibtaan wax naga qaldan naga saxaan wixii fikrada na dheeryihiin ay nagu soo biiriyaan waxaan si gaara uga faa'iideysanayaa fursaddan maanta idaacadda ayna siisay inaan hawada u mariyo dhalinyarada soomaalida gaar ahaan kuwa sportiska isku khilaafan in miiska wada hadalka ay yimaadaan arrintaasna laga midoobo mawha tan u dambaysa sidoo kale dabcan arrinta jaaliyadda waa waa ka wada hadalnay dhalinyaro ahaan marka maxaad u aragtaan ciladaha ugu waaweyn ee haysta jaaliyadda guud ahaan waad sheegtay waalidiintii iyo dhalinyaradii oo aan markaasi communication fiican lahayn maxaa kaloo tilmaami kartaa oo bulshadeena soomaalida ee magaaladan degan haysta waxaa kaloo in haysto tilmaamaya horta waalidka waxaan usheegaya cunuga markay korinayaan inay qabyaalada ka daayaan xaafad xaafadaha loo kala degan yahay reer hebel iyo reer hebel laleeyahay in iska daayaan soomaali waxaa ku jiro cunug soccer player ah oo mustaqbal ka yeelan karo banooniga waxaa ku jira tennis player waxaa ku jira lawyer waxaa ku jira politician waxaa ku jira actor waxaa ku jira heese wax wal baynu leenahay idaacadaha waddankan baynu dareemaynaa iska daa annaga communitiga nage idaacadda inayna bahdishay baynu dareemaynaa oo ayna xaqayna welina siinin waxyaabahaas oo dhan inagoo ina haysto oo rabno inaynu communitiyada kale la jaan qaadno oo la tartanno haddii inagii aanan ogeynin horta ciddana matasha dhibaato aada u weyn weeye dhibaatada dhaliisha ugu weynna waxaa weeye war doorashaa la galayay ilaahay baan kugu dhaariyey haddaa wax dooranaysid ilmahaada ka fikir mustaqbalkanaga ka fikir wadajiridkeena iyo halbodhi baynu nahay wax la kala qadqaada ma nihin ilaahay siduu kuugu og yahayna waa inay doorashada u dhacda dhaliisha waan usoo jeedinaya oo qabiilka wax lagu dooranaya in laiska daayo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali